بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فصل ميقات الحج والعمره ذو الحليفه لاهل المدينه والجحفه للشام ومصر والمغرب ويلملم لتهامه اليمن وقرن لنجد اليمن ونجد الحجاز fasligan sheikh wuxuu uga hadlayaa raximahullah faslun ay haadaa faasilun waa mid wax kala saaraya oo kii hore iyo kan ayuu kala saaraya wuxuu ku saabsan yahay mi almawaaqiit almakaaniya almawaaqiit zamaniya waa soo marnay awaatuus sheikha soo yihi raximahullah walaa yajuuzu alixraamu bilxaji ila fi ashhurihi wa hiya shawaal wa dulqicda wa cashru layaalin min dilxija so sidaa ma dhihin mualifku raximahullah mawaaqiiddaasi waa mawaaqiiddii zamaaniga ahayd fasligan wuxuu uga hadlayaa almawaaqiit almakaaniya miiqaadyada makaaniga ah macnaha meelaha laga ixraamanayo xajka iyo cumrada wuxuu yidhi sheikhu miiqaatu alxaji waalcumra xajka iyo cumrada miiqaadkoodu dulxulayfa dulxulayfa wey liahli lmadiinati bay u sugnaatay reer madiine ayaa iskale dulxulayfa waaljuxfatu juxfana lishaami wa misra waalmaqrib shaam iyo masar iyo maqrib ayay u sugnaatay dadkii jihadaas ka yimaada wa yalamlam litihaamati lyaman yamanay laba u qaybiyeen tihaamati lyaman iyo najd lyaman ile xuduud ballaaran ayay dhulkaasi la leedahay yalamlam waxay u sugnaatay litihaamati lyaman dhanka tihaama oo yaman ka tirsan ayay yalamlamna waxay u tahay miiqaat ilaa badda laga soo gaaro badda cas wa qarnun qarnu lmanaasilna linajdi lyaman yaman dhanka najdi xigta ayay waxay u tahay miiqaat wa najdi alxijaaz iyo najdi alxijaaz labadaba waxaa yani miiqaad u ah qarnu lmanaasil wadaatu cirqin daatu cirqina lilciraaqi wa khuraasaan ciraaq iyo khuraasaan bay u sugnaatay oo reer ciraaq iyo reer khuraasaan ayaa ka ixraamanaya waalafdalu lahum reer ciraaq iyo reer khuraasaan waxaa u fadli badan alcaqiiq meesha la yidhaha caqiiq inay ka ixraamtaan ayaa u fadli badan oo u fiican waman fii makata qofkii maka ku sugan walow maaran ay walow kaana maaran hadduu doono ha ahaado mid maka marayo oo kasii gudbayo eh macnaha mid degan ma aha waa mid maka xaaje iyo dan u yimid hadduu doono ha ahaadee miiqaatu xajihi xajka hadduu ninkaasi ku soo galo ou rabo inuu xajiyo miiqaadka uu ka ixraamanayo xajkiisa makatu maka waay ninkii maka dhex jooga makau ka ixraamanaya bannaan aadimaayo wa miiqaatu cumratihi miiqaadka cumradiisa markuu cumraysanayo meeshau ka ixraamanayana adna alxilli xilliga meesha ugu dhowa xilliga waxaa laga wadaa xaramka bannaankii wixii ah ilaan waxay u qaybsamaan alxillu waalxaram wixii xuduudda xaramka ka baxsan meesha ugu dhow ayuu qofku ka soo ixraamanayaa markuu maka ku sugan yahay ee uu rabo inuu cumraysto waa inuu xilliga tago oo dhulkii xaramka uu ka baxo waalafdalu sida fadliga badanna waxa waaye inuu ka soo cumraysto min aljicraana meesha la yidhaahda jicraana inuu ka soo cumraysto uma tanciim kadibna xagga fadliga tanciim ayaa ku xigta uma alxudaybiya kadibna xudaybiya wey waa meesha nebiga laga celiyay calayhi salaatu wasalaam markuu raba inuu cumraysto tanciimna waa meeshuu nebiga u diray caaisha radia allahu canha inay ka soo cumraysato oo markuu ku darayo walaalkii cabdiraxmaan ibn abi bakr walaashii walaalkeed cabdiraxmaan ibni abi bakr jicraanana waa meeshuu nebigu ka cumraystay ama uu ka ixraamtay cumradii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka meeshii nebigu ka cumrka cumraysta ugu fadli badan kadib meeshuu u diray uu yidhi caaisha ha ka soo cumraysataa ku xigta oo tanciim ah kadibna waa alxudaybiya tanciim hadda masjiday ka dhiseen muddooyinkii dambe waxaana loo bixiyey masjidu caaisha walidaalika dadku markay aadayaan inta badan waxay yidhahdaan waxaan aadaynaa masjidu caaisha waa tanciim masjidu caaisha waa tanciim tanciimgii baa laga dhisay masjidu caaisha masjid lagu magacaabay uma alxudaybiya waman maskanuhu qofka maskankiisa ama meesha uu degan yahay aqrabu min almiiqaati miiqaadka ay uga dhowdahay ilaa makata xagga maka qofka meesha uu degan yahay iyo miiqaadka uu ka imaanayo uu u dhow yahay dhanka maka oo macnaha gudaha ku jira fa miiqaatuhu miiqaadkiisa iyo meesha uu ka ixraamanayo mawdicuhu waa meeshuu ku sugan yahay qofkaani maka ma degana qofkii maka degan waxaa la yidhaha makuu ka ixraamanayaa soo ma ninkaani maka bannaanku ka deg bannaankeedu ka imaanayaa laakiin wuxuu ku sugan yahay meel miiqaadkana dhanka maka ka xigta maka gudaheedana aan ahayn maka iyo miiqaadka u dhexeeyaa macnaha qofkaasi ma waxaa leeyahay dib u noqo oo miiqaadkii ka soo ixraamo oo kadib soo bax miyaa la leeyahay mase waxaa leeyahay meeshaada ka ixraamo meesha uu joogo ka ixraamanaya miiqaadka dib loogu celin maayo waman saraka qofkii qaado ariiqan wado wadadaasoo laa miiqaata fiihi wax miiqaada aa- aysan ku sugnayn wadou maray waddadaasi miiqaad kuma yaallo miiqaad uu maro waddadaasi kuma beegna oo kuma aadana axrama qofkaasi waa ixraamanaya idaa xaadaa haddii uu la sinmo aqraba almawaaqiiti ilayhi mawaaqiidda midka ugu dhow markuu la sinmo ayuu ixraamanayaa qofkan waddada uu marayo waddo miiqaadka ku tegaysa ma aha miiqaadkii maalan ama bidixu uga aadayaa ama midigu uga aadan yahay miiqaadyada kan ugu dhow qofkaasi markuu la siman yahay miiqaadka dhankuu doonaha ka xige ayuu ixraamka bilaabaya la dhihi maayo isqallooci oo waddada inta ka leexatid een miiqaadkii toos u tag la dhihi maayo waxa la waddadaada haay laakiin miiqaadka kugu dhow markaad la siman tahay ixraamka bilaab markaas ixraamo axrama idaa xaada haddii uu la sinmo aqrab almawaaqiiti ilayhi mawaaqiida kan ugu dhow haddii uu la sinmo wa hadihi almawaaqiitu mawaaqiidana likulli man mara biha wuxuu u sugnaaday qof walba oo mara min ahliha oo ehelkeeda ka mida wa gayriha wa gayrihim iyo gayrkood wa hadihi almawaaqiitu mawaaqiidan lasoo sheegay waa kulligood likulli man mara bihaa waxay u sugnaato qof walba oo soo mara oo min ahlihaa ehelkeeda ka mida oo maalan magaalada miiqaadkaasi ku yiila degan wa gayrihim iyo gayrkoodba cid walboo soo marta ayaa ka ixraamanaya qofkaas soo maraya ha noqdo qoladii ay miiqaadka u ahayd ama ha noqdaan dad kale oo wa- dhankooda ku imaanaya oo jihadooda ka imaanaya hadalkan sheikh uu sheegay raximah llahu tacaala axaadiid badanaa u daliilo xadiid ibni cabaas ka mid yahay أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم حديث ابن عباس الزيادة يلملم يكون جرت غير يمن يلملم أي النبي عليه الصلاة والسلام وحقوق ميقات ولأهل نجد قرن المنازل غير نجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ميقات وحقوق قرن المنازل waa meesha uu sheikhu ku lahaa wa qarnun qarnu waxaa la yidhahda qarnu lmanaasil waa mowdica magaciisa xadiidkaasi ibnu cabaas wuxuu caddeeyey nebigu sala allahu alay wasalam inuu miiqaad u sameeyey qolo walba xadiidka waxaa ku jirta marka inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hunna lahunna waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna miman yuriidu alxaja walcumra miman araada alxaja walcumra miiqaadyadan waxay u sugnaadeen buldaantaa dadka ka soo jeeda hunna lahunna magaalooyinkaas iyo dhulkaa la sheegay dadka degan bay u sugnaatay iyo waliman ataa calayhinna cid walboo soo marta oo min gayri ahlihinna magaalooyinkaa dadka degan aan ahayn qof walboo soo mara asigana waa ka ixraamanaya miman araada alxaja waalcumra oo doonaya ama ka mid ah dadka doonaya xaj iyo cumra miman araada alxaja waalcumra culammadu waxay yidhahdeen waxbaa laga fahmaya oo laga qaadanaya bacdu ahlilcilmi sidaasay yidhahdeen oo waxaa laga qaadanaya oo qeyd u tahay meesha waxaa ka baxaya qofkaan xaj iyo cumro u socon qofkii maalan tijaaro u socda ee raba magaalada marka inuu ganacsi u tago ama qofkii u taga waxbarasho magaalada maka ama qofkii u taga ziyaara qaraabo uu ku leeyahay inuu soo booqdo ma soo gelayaa miman araada alxaja waalcumra mase waa ka baxaya wuu ka baxaya ilaan qofkaan xajna ma rabo cumrona ma rabo wuxuu u socdo xaji cumro ma aha kaan xaji cumro u socon ma laga rabaa ixraam mase lagama rabo culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin qof walba oo maka tegaya laabudda waxaa waye inuu ixraamto waay waa laga maarmaan qaarna waxay leeyihiin maya ixraamka waxaa laga rabaa qofka xaj doonaya ama cumro doonaya laakiin qofkii dano kale u taga ma ixraamanayo oo wuxuu la mid yahay uun magaalo magaalooyinka ka mid ah asagoo soo booqanaya ama ganacsi u tagaya lagama rabo markaa ixraam sida saxiixan waa inaan ixraam laga rabin maxaa yeele xadiidkay ku caddahayo mawaaqiiddaasi waxaa ka ixraamanaya qofkii xaj iyo cumro doonaya miman araada alxaja waalcumra markaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa ahlu makkata min maka xataa reer maka waxay ka ixraamanayaan maka taana sheikh waa ka soo hadlay soo maa qofka makiga ah inuu maka ka ixraamanayo ninka maka degan markuu rabo inuu ixraamto xaj gurigiisa markuu ka gurigiisuu ka bilaabaya ixraamka markuu baxayu ixraamka bilaabanaya ma aadaayo miiqaad ka mid a mawaaqiidda lasoo sheegay miiqaadkiisa waa meesha uu joogo ka ya ka ixraamanaya waxaa la mid ah qofkii ka sokeeya isla xadiidka waxaa ku jirta waman kaana duuna dalika min xayu anshaأa xataa ahlu makata min maka markaasuu yihi nabig alayh salaatu wasalaam faman kaana duuna dalik qofkii miiqaadyadaas ka sokeeya oo dhanka makayo gudaha ka jira famin xayu anshaأa meesha uu ka bilaabayo ayuu ka ixraamanaya meesha uu ka dhaqaaqayo ayuu ixraamka ka bilaabaya xataa ahlu maka min maka maala hadda qofkii degan jidda ama judda magaalada magaceeda culamaau luqa waxay yihahdeen waxaa sawaaba in la yidhahdo judda oo jiinka jiimka la godo laakiin hadda waxay mashhuur ku tahay in jidda la yidhahdo jidda laakiin luqaweyntu waxay leeyiin jiimka in la godaa sawaaba oo judda la yidhahdo magaaladaasi waxay u jirtaa magaalada maka wax yar dadka qaar waxay ku qiyaasaan lixdan kilomitr inay tahay calaa kullin afartan daqiiqo waayo markii qofka uu baabuur saaran yahay afartan daqiiqo waay magaaladaasi miiqaadyada dhan waa ka sokaysaa way uga sokaysaa magaalada maka qofkii reer jiddo ah ee raba inuu xajiyo xagguu ka ixraamanaya yaa jiddow ka ixraamanaya meesha uu degan yahay magaalooyinka ka sokeeya waa la mid iyo tuulooyinka ka sokeeya o dhan faman kaana duuna dalika famin xayu anshaa meeshuu ka bilaabay ixraam ka bilaabay xataa ahlu maka min maka xataa reer maka ixraamka makay ka bilaabayaan wuxuu yihi shiikhu waman daaruhu abcadu min almiiqaati ilaa maka falafdalu anlaa yuxrima ila min almiiqaat waman daaruhu qofka gurigiisa abcadu ay ka fog tahay min almiiqaati miiqaatka xaggiisa uga fog tahay ilaa makata magaalada maka yacni qofka gurigiisa miiqaatku u dhow yahay oo xagga miiqaatka uu jiro laakiin weli dhanka maka kasoo jira miiqaatka falafdalu sida fadliga badan allaa yuxrima waa inuusan ixraaman buu yidhi ilaa minilaa min almiiqaat ila miiqaatku waa u dhow yahay xagga miiqaatkuu jiraa inuu miiqaatka ka ixraamta sida fadliga badan inuusan ixraaman ilaa min almiiqaat saasaa afdal ah wa qiila waxaa la yidhi min daarihi gurigiisu ka ixraamanaya labada xadii labada ar qowl midkee xadiidka waafaqsan yaa min daarihi ayaa waafaqsan waman kaana duuna dalika uu soo gelaya ilan wuu ka sokeeyaa miiqaatka haba u dhowaada dhanka miiqaatka oo magaalada maka ha ka dheeraado laakiin haddana maca daalika weli gudahuu soo jiraa meeshii markaa miiqaadka ka sokaysa qofkii ka ixraamanaya min daarihi ayuu ka ixraamanaya waman jaawaza almiiqaata qofkii miiqaadka dhaafa wa huwa yuriidu nusuka xaal uu doonayo acmaashii inuu la yima annusuk waa acmaashii xajka iyo cumrada cibaadadiiba xaaluu yahay mid raba inuu cibaadaysto oo acmaashii xajka la yimaado wa axrama ouna ixraamto duunahu ay duuna almiiqaat miiqaadkii ka soka hadduu ixraamka ka bilaabo lazimahu damun dhiig ayaa ku laazima buy dhiigaa ku laazima macnaheedu waa maxay fidya u bixinayaa w qofkaasi fidyaa lagu leeyahay sababtoo ah inuu miiqaadka ka ixraamto miiqaadka ixraamka ka soo bilaabo waa waajib waajib hadduu ka tago maxaa lagu kabaa waajibkaasi dhiigaa lagu kabaa tegitaanka oo waajibka ka tago waa inuu dhiig ku kabo dhiigaa ku laasimaya waa qofkii miiqaadka soo dhaafa maalan yalamlan baa miiqaadkiisa ahayd yalamlan markuu joogo ma ma ixraaman waa dhaafiyey xaggii markuu u dhaafay markuu xoogaa dhaafa kadib uu ixraamkii bilaabay waajibkii waa ka tegay qofkaas soo maaha waajibku wuxuu aha alixraam min almiiqaat miiqaadka inuu qof ka ixraamtaa waajibka ahi guduhu u galay arrintaas marka waa qalad wuxuu ku kabayaa inuu neef gowraco oo hadyi oo yani fidye uu bixiyo fain caada ilayhi ay ila lmiiqaat hadduu miiqaadka u soo noqdo muxriman xaaluu yahay mid ixraamanaya yani xaaluu yahay mid muxrim ah hadduu miiqaadka u soo noqdo xaaluu yahay mid muxrim ah qabla talabusi intuusan dheehin uusan dhex gelin binusukin cibaadadii iyo acmaashii intuusan dhex gelin ka hor hadduu miiqaadka u soo noqdo saqada damu dhiigu waa dhacayaabu ninkii miiqaadka dhaafay ee miiqaadka aan ka ixraamana markuu miiqaadka dhaafay kadib ixraamtay sheikhu wuxuu yidhi dhiigaa lagu leeyahay soo sidaa maaha laakiin hadduu soo noqdo ka waran hadduu soo noqdo laba loo kala qaadaya markuu cibaadadii dhex galay oo acmaashii xajka ama cumrada uu dhex galay kadib hadduu yidhaah waa noqonaya sax ma ah mar walba dhiiggu waa ku laasim markaa xajkii wuu ixraamtay acmaashiisuu guda galay kadib wuxuu yidhi waa noqonaya waxaa leeyahy markaa noqosha wax kuu tari mayso dhiiggi waa laazim inaad fidyadii bixisay laakiin hadduu noqdo qabla talabusi binusuk intuusan dhex gelin acmaashii waa ixraamtay xajkii miiqaadkii markuu dhaafay kadib uu ixraamtay acmaashii xajka intuusan bilaabin ka hor ayuu soo noqday wuxuu dareemay maalan ama ku dha uu dareemay inuu qaldan yahay dibuu usoo noqday miiqaadkii buu yimid wuu ka exraamtay dhiig ma lagu leeyahay markaa markaa dhiig laguma laha maxaa yeeley asagoon weli acmaashii gudagelin ayuu isqabtay qofkaasi uuna soo noqday khata'i ka dhacna dibuu u saxay mar hadduu dib u saxay acmaashiina weli uusan gudagelin qofkaasi dhiiggii lagu lahaan lahaa wuu ka dhacayaa markaa fain caada ilayhi ay ila lmiiqaati hadduu u noqdo muxriman xaaluu yahay mid muxrima qabla talabusi intuusan dhex gelin ka hor binusukin cibaado saqata damu dhiiggu waa dhacayaa macnaa dhiig laguma lahan marka wuxuu noqonayaa qof khata'i ama qaladka uu galay saxay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin